tan dalkan maraykanka waxaa xalay habeenkii saddexaad gobollo kala duwan ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliska ee ka dhanka ah dadka madowda maraykanka kadib markii laba nin oo madow ah ay dileen boolis caddaan ah boqol qof ayaa waddooyinka isugu soo baxay kuwaasoo ka cadhaysan dilkaas kuwaasoo dalbanaya cadaalad haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere waxaa maraykanka ka bilowday dibadbaxyo laga samaynayo dil loo geystay laba nin oo bulshada madow ka soo jeeda mid waxaa lagu dilay magaalada baton rouge ee gobolka louisiana ka kalena magaalada st paul ee gobolka minnesota dibadbaxa minnesota ayaa keenay in dhowr ka mida dibadbaxayaashii la xidhxidho kadibna uu gacanqaad dhex maro booliiska iyo dibadbaxayaashii habeenkii xalay ahaa boqolaal dibadbaxayaasha ka mida ayaa xidhay waddada weyn ee labada magaale mataanaha isku xidhta ee i ninety four arrintaasi oo keentay in isu socodkii gaadiidku uu joogsado dibadbaxayaasha oo la amray inay kala tagaan ayaa saraakiisha booliiska ku tuurayey dhagaxyo quraarado iyo biraha wax lagu dhiso arrintaasi oo keentay dhaawaca ugu yaraan saddex booliiska ka tirsan sida laga soo xigtay waaxda booliiska ee magaalada st paul dhinaca gobolka louisianana waxaa habeenkii xalay ahaa lagu xidhay dhowr qof oo uu ku jiray durey makeson oo xubin sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaq qiyaastii saddex sano ka hor la asaasay oo lagu magacaabo black lives matter oo lagu micnayn karayo nolosha dadka madoobi waa mid micno ku fadhida dibadbaxyadii louisiana ayaa iyagana xamaasadii ku dheehnayd boqolaal qof oo waddooyinka iskugu soo baxay ayaa cadaalad dalbanayey aadna uga cadhaysnaa dilkii laba sarkaal oo caddaan ahi ay u geysteen nin bulshada madow ka soo jeeda dadka ayaa isugu yimid dukaankii lagu hordilay ashton sterling oo toddobiyo soddon jir ahaa ka hor intii ayna dibadbaxyadu ku fidin saldhigga booliiska magaalada baton rouge iyo xarunta baarlamaanka ee gobolkaasi louisiana waa maalintii saddexaad ee dibadbaxyo baahsan kadib dilkii labada nin ee madowga ahaa dilalkaasi oo kala dhacay shantii iyo lixdii bisha aynu ku jirnay julaay madaxweyne barack obama ayaa arrintaasi sabtidii shalay ka hadlay isagoo u qalbi qaboojinaya dadka maraykanka ee uu taabtay waxa uu isagu ugu yeedhay toddobaad xanuun badan I firmly believe that America is not as divided as some have suggested.
wuxuu ihi waxaan si adag u rumaysanahay in ameerika ayna u qaybsanayn sida dadka qaarkood ay u muujinayaan waxa uu sheegay in dalka uu sal adag leeyahay xalna uu heli karayo dhibaatooyinka uu la kulmo kuwaasi oo ay ku jiraan xiisadda ka dhex dhalata xoogaga ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayey